You're with SBS Radio.
gabadhan yarta ah ma la fiirinayo oo ma la dhahaayo ma la qiyaasayo talow ma ku dari karnaa oo ma aragtay n reer ma dhaqan kartaa waa sheekadii habboon hooyo soomaaliyeed oo la wadaagaysa nolosheeda waalidkayga waa la soo marsiin waaye xagga labada qabiil olkale oo olso waa la soo marsiin waaye dhibaatooyinka ay soo martay laga soo bilaabo carruurnimadeedii anigana ma aragtay asagaa aad u jeclaayo dadku waxay sheegayaanba ma aragtay maba maba aan sii qiimaynaynin waa sheekooyin ay ku jiraan ciil caro rajo heese jeceylaan iska shidin jiray oo aan ku samro oon la seexan jiray sawirkiisa ma aragtay aan gashan jiray tarata madaxeeda anigoon fiirin habeenkii ma seexan jirin jeceyl waalan buu ahaanaa si xunuuna ku dambeeyey adiga ninkii waa la igu daray ilaa ay hadda wallaahi ma iloobi karo n guurkaygii koowaad n igu dhaliyey ma aragtay dhibaatooyin badan horta aniga marka ugu horeyso n waxaan ku dhashay kenya n waxaan ku barbaaray soomaaliya n ma ku sharaxi karaa n sidaan ku tagay soomaaliya bat soomaaliyaan ku koray ba weligeena iskuul ma tegin n dugsi arday dugsiyaan iska ahaa n ciddi aan ma aragtay aan lasoo korayna weligay waxaan u haystay inay hooyaday aabahii i yihiin n markaan jiro sagaal sano meelahaas ay ii sheegeen inaan ma aragtay aan aanan ahayn iyaga ayse ahayn hooyaday aabbahay baa ay ii sheegeen inaan kenya ku dhashay oo ma aragtay waalidkayga way kenya i jiraan ma xasuusataa maalintii reerkii aad la joogtay ay kuu sheegeen inaysan iyagu ku dhalin iyo dareenkaaga siday kuugu sheegeen ma xasuusataa see sheekada ku timi
wallaahi sheekada markaa anigana aad baan u yaraa n sheekadu koleytu waay way iila fariisteen oo way ii sheegeen in ma aragtay ayagu ay ay gabadha aan maaragtay abtigay qabo oon hooyadii aan u haystay tiray n ma aragtay hooyadaa waxay degan tahay afrika waxay degan tahay kenya hooyadaa ma ihi abtigaabaa i qabo marka aniga horta marka ugu horreysay shoog bay ugu noqotay waan markii ugu horreysay adiga wiig waan aamini waayey waxaa u qaatay in maaragtay cayaar cayaar ay tahay marka abtadaad waa waa belief gareeyey maaragtay in maaragtay aan hooyadii ay meel kale iga jirto iyo aabahay iyo- intaysan kuu sheegin marka ka hor marna ma dareentay ama ma istiri reerkaanu reerkaagi maaha iyo kuma dhal matalan eh, ma dad kuu roonoo fiican oo qoys fiican ay ahaayeen mise sibaad u dareemaysa in eh, maaragta sidii aabbe iyo hooyo oo kale aysan kuwala dhaqmin horta marar waa u maleyn jiray ma aragtay in ma aragtay xoogaa waxaa i geli jiray in, eh, maseer maseer iyo jalas oo ilmaha kaleeta ay ma aragtay ay iskuulka aadayaan oon aniga iskuulka aanan aadaynin in, eh, caruurtu ma aragtay iskuul bay aadayeen laakiin anigu ma aadaynin dugsi baan iska dhiganayay marka taasoo kaleeta waxaan dhihi jiray maxaa dhacay maxaa maxaa different oga tahay waxbaa dareemi jiray maxaa different oga tahay marka haddana waxaan u leexiyey xagga ma aragtay aniga unbaa gabar u ahaa inta kale wiilalay ahaayeen so marka waxaan ma- naftarkayga iska dhaadhiciyay gabdhaha ma aragtay inay uun guriga iska joogaan is iskuul aadi karin marka taasoo kaleeto marmar waa u maleyn jiray haddana yacni ma u maleynin ina iyaga i dhaleen i dhalin laakiin een, waxaa u maleyn jiray un ma aragtay in in ma aragtay iskuulka aniga la ii diidan yahay marka dambe oo la ii sheegay ay ii sharaxeen den ma aragtay wixii aan samayn jiray iyo sidai ma aragtay eh, ma aragtay eh, gabadha abtigay qabo ee ma aragtay ilaha la jirtay iyo marka dambe aan gadaal u xasuustay aan dhahay okay ma aragtay waa run ma ahan hooyaday waa garta markay kuu sheegeen oo ku dhaheen hooyada kenyay jirtaa ma kuu sheegeen sababta adiga iyo hooyada lagaaga soo qaaday ma tiri hooyaday baan rabaa iyo qoyskayga iyo maxaa markaas wixii ka dambeeyey markaas dareenkaaga iyo ma rabta inaa faamilkaaga kala aragtay haa haa ralli aad baan uga baahnaa hooyaday inaan arko maalinta ay dhaheen hooyadaa een, kenya jirtaa waan ma aragtay waa jeclaystay in aan arko hooyaday oo markay ii sheegeen wiig dhan horta mabaan aaminsanayn oo ma aragtay waxaa u maleynayay in ma aragtay oo isaga kay dhahayaan bata runtii markay imaatay waa yes waa dareemay hooyaday inaan arko waan codsaday inaan hooyaday arko waa baxay waa markii iigu horreysay oon aniga aan yacni ii ogolaa lii ogolaaday inaan hooyaday soo arko oo oo meeshaas inay ku jirtay in wiil ii- uu aniga ila dhashay oo maaragtay isagana oo maaragtay inaan arko oo hooyana aan soo arko xoogaan saaray marka inaan waalidkaygaan soo arko markaas imisaa jirta markaas adiga waxaan jiray adiga een, sagaal sano ee baraan jira waxba maba ka maba mabase ee maaragtay ee ka dambeynin een, markii la ii sheegay bil markay kasoo wareegtay markii la ii sheegay inay maaragtay hooyadii xagga ay jirto adiga bil iyo bir iyo bar waa maaragtay go-aan waxaan ku gaaray inaan hooyaday aan soo arko iyo walaalkay sidee ku tagta marka kenya adoo da-daas jiro yar iyo kulankii u horreeyey hooyada aad aragtay sasee ah Um, ma- muhiimadda haddana waxayba sii ahayd in aniga walaalkay soo arko Een, eh, hooyaa tiri walaalkeed bay arkaysaay ha imaado Een, em, abtigay baa isoo waday Ah, markii ugu horreyso kenya aan imaaday abtigay baa isoo waday Een, waa isla noqonay kulankii marka ugu horreeyey aad la yeelatay hooyadii ku dhashay Ah.
sidee ah maxaa ka xasuusta wel abtigay baa horta kenya i keenay soore hadalkayaan isku darna abtigay baa kenya i keenay waalidkayga markaan arkay abtigay waa ka haray ciddaan aan ku haray marka abtigay wuu iska noqday marka hooyadaya waa salaamay way isalaantay walaalkay waa salaamay een, eh, hooyadii waxay lahayd caruur kaleeto oo maaragtay nin kaleeto caruur kale u lahayd caruurtii waa isbaranay hooyo waa isbaranay marka hooyo markaas adiga aniga niyo iyo toban sano meelahaas oo u dhowdhowahay hooyo waxay tiri waxaan ku geynayaa iskuul iskuulka kenya i geysay iskuulka kenya markay i geysay meesha iskuul xoogaha ka dhigtay adiga maaragta iskuulkii lambar kowaa laiga bilaabay Een, eh, deen haddana waa joogi waayey waa hiloowey waxaan u hiloowey xagga abtigay Een, eh, xoogaha different luuqadii ma aqaano hooyo iyo maaragtay luuqad kale ku hadlaayeen oo kenya ah ilmaha luuqad kale ku hadlaayeen oo maaragtay afkaan oo maaragtay oramada ah oo garaha ah marka anigana ma garanaynin Een, eh, xoogahana cariiri baa dareemay oo maaragtay waxay noqotay inaan hooyo agteeda aanan sii joogin oo maaragtay abtigay aan u noqdo soo abtigayaa soo noqday markuu abtigay soo noqday marka waa ka daba hari waaye waa waa raacay marka hooyan waxay tiri hadday iska oynayso wad ee celi
waa gartay dib baa ugu noqotay dhowr sanaad joogtay Ah.
ee adoo yar baa nin kaa weyn laguu guuriyey bal guurkaas iyo siduu ku dhacay sidaad ka xasuustay Een, bilooyin baan la joogay hooyo dhowr sano lama joogin bilooyin baan la joogay abtigay wuu soo noqday wuu i waday Een, een, adiga een, guurkayga koowaad een, ee, aniga waxaan ku jiray lamyo kun hingaada adiga toban iyo afar sano meelahaas la jiray Een, ee, ma ahayn guur iyo waxaasoo dhan maba garanaynin markaas Een, ee, abti iyo eeda ay la imaadeen Een, ee, nin aniga iga da'weyna wuu ahaa nin macalina wuu ahaa oo abti saaxiibe ay yihiin macalin dugsi wuu ahaa Aan, ee, abtina saaxiibe ay ahaayeen kii adiga qur-aanka u dhigi jiray miyaan lis macallin dugsi kalu ahaa meel maya abtigayba macalin dugsi buu ahaa kale?
marka macalin dugsigaana saaxiibay ahaayeen oo nin wuxuu ahaa xer sida leon maaragtay loo sheegay dadka xerta ah oo uu xerba u weynaa marka nin weyn buu ahaa aad iyo aad laba jibaar aabihi anaga ee dhale laba jibaarkiisa ah intaasna waxaa noogu dhammaaday qaybtii koowaad ee sheekadii habboon kala soco qaybaha dambe ee sheekadaasi website-ka s b s ta oo ah www s b s com au xariijin soomaali
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.